si lantay ay waana lan hormariya hay-adaha garsoorka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha garsoorka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan cali najax use baydhabo ka dahfuray imtixaanka garsooryaalka iyo xeeridhaalyaalka gobolka shabeellada hoose imtixaanka iyo weliba qaadaha ee guddiga madax bannaan oo yah magacaawday wasaaradda cadaalada iyo arrimaha garsoorka koonfur galbeed soomaaliya mubaarak cabdisalaan xaaji oohe gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee imtixaanaadka iyo weliba usa faahfaahiyay imtixaanka la qaadahaya maalmo uusoo dareeri doona iyo muhiimadii lata in garsooryaalka iyo xeeridhaalyaalka lagu qaada imtixaan kasaabsana sida markaasi shaqooyinka iyo qabda doonana bulshada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha oo maalimoogii inka dambeeyan ballanqaadoshay kamid haayeen in amnigii iyo cadaaladda wal laku qabado doono cadaaladii walkuqabashada tiitiya iyo bilaawati imtixaankii garsoorka iyo geeka lanfadheedahay way ka mahadsanaa bacdallaahi subxaanahu watacaala madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka wasiir ibraahim oo wasiir najax si qurux badan imtixaankan agaasinka kiishaanka shaqeeyey imtixaankii oo geeka anfadheedahayaan garsoor iyo har ilaalin iniska jaran ilaahay way ka rajayana insha allahu tacaala dad deegaanka cadaaladda tiitiisi sax ee anka shaqeeyow in ilaahay subxaanahu watacaala hanaynka saara wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan cali najax iyo weliba uusoo sheegay inka wasaarad ahaan iyo wadaan sidii dib haween iyo anka sameey fadeen hay-adaha garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si lan hela garsoor cadaalad ah waaniyo ku kalsoonin bulshada koonfur galbeed soomaaliya mudan madaxweyne iyadoo awaamiirtaadii la fulinayo maanta waxaan bilownay dibigo-eegistii iyo awaamiirtii aadna siisay garsoorka gobolka shabeellaha hoose in imtixaankiisii kaalintiisa ay qaataan dad cusub oo fareesh ah diyaarna waa shaqadaas si daacadnimaa inay gutaan maanta waa kuwan fadhiya waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala dhammaantood guul sidaas la mid ahna gobolada kale sidaas ayaan digeegis ugu samayn doonaa haddii alla idmo cid walbana waxay mudan tahay ayaa la siin doonaa insha allahu tacaala waa mas-uuliyad aad u weyn oo qofkan go-aanku uu gaarayo uu taabanayo nolosha iyo masiirka iyo mustaqbalka qof kale oo muwaadin oo soomaaliyeed ah waxaa laga rabaa marka qofkaas inuu noqdo qof diiniyan marka ugu horeysa ka dhisan og waajibaadka la saaray baaxadda uu leegyahay shacabka soomaaliyeed ee uu mas-uulka ka yahayna ay kula xisaabtami doonaan dowladdii ay kula xisaabtami doonto haddii xisaabtii guud ee tii allana ay ka horayso oo ayadana lagala xisaabtami doono haddii allaydmo marka waxaan rabnaa inaan helno garsoor intaas fahansan bulshada qancin kara u shaqayn kara cadaaladda ka shaqayn kara diinta iyo dadka ag maadi ag diiniba labadaba ka dhisan insha allahu tacaala dhammaantiin guula idin rajaynaynaa koonfur galbeedna waxaan u rajaynaynaa garsoor dhammaystiran oo cadaalad ku shaqeeya dadkana ay ku kalsoon yihin insha alla